dhowaan welibaa la kuwada intii la dhisa golaha deegaanka degmada buulo burde ee gobolka hiiraan si dadka iyo handooradan cidiyo fataayana oon hormariyo adeegyada bulshada sida caafimaadka walbarashada biyo dhismaha wadooyinka iyo xaankalaa waxaana hukumaday shacabka magaalada buulo burde ee gobolka hiiraan yaa dhowaayan in la dhiso golaha deegaanka iyona nagdana hano iyo hadoorana qofka adeegyadii unbaahin ubdow walinaya dowladda kabooriyana in la dadejiyo dhismaha golaha deegaanka waxaan bogaadinayaa golaha deegaanka ee saakay degmada buuliburte waa cusub ayaa u baryayaan leeyahay waada cusub oo noo baryay waa ka faa'iidaysan doonnaa wakhti badan ayaa dibudhacna hareereeyey iyo khilaafyo jiray marka dibudhac wixii ahaa intaas ayay nooga kooban tahay saakay laga bilaabo annaga waxaan geed dheer iyo geed gaaban u saarannahay sidii golo deegaan ay degmada buuliburte ku helleed qofkii imaanaya in warqad lagu soo magacaabo tanba ma qaadanayno waxaan rabnaa dadka buuliburte ku nool oo ku dhasho xadaariga inay codkooda wax ku tooran karaan waxna ku diidi karaan maanta waxaan ku sugannahay degmada buuliburte saaka waxaa laga dahafuuray shirka golaha deegaanka haddaan nahay dadka reer hiiraan khaasatan degmada buuliburte waxaad u soo dhoweyneynaa golahaas deegaanka ah si bulshada uga warhayso ugana hadasho xaaladeeda iyo jawigeeda qof ay ga doorteenna ay uga coday karaan xaaladda jirto ay uga sheekay karaan dadka reer hiiraan ama soomaalida nama fahansano golaha deegaanka golaha deegaanka wuxuu ka madax bannaanaanayaa inuu qof soo waco jadoobo ama uu qof la shakaysan waayo ama hay-adaha uu furi waayo wixii degmada u baahan tahay laakiin qofka markii deegaanka uu soo doorto mar kasta wuxuu ka hadli doonaa baahida degmada wuxuu ka turjumi doonaa baahida dadka deegaanka marka golaha deegaanka la soo dhoweeyo annaga waa soo dhoweynaynaa weliba gacan furna kusoo dhoweynaa insha allah waana ka qayb qaadanaa wixii kaalinteenna waa maasan waxaan rabaa inaan soo dhoweeyo golaha deegaanka ee maanta looga dhawaaqo degmada buuliburte aragti ahaan golaha deegaanka waxay u fahansanahay reer buuliburte maamulkiinna dadaad ku qanacsantihiin oo adinka aad doorataan oo aad la xisaabtamaysaan keensada haddii noocaas ay tahay oo warqadda uu yirto siddeed saacaad inuu noo imaanayso aan ka gudbayno oo dadka annaga aan dooranayno oo qofka inta qofka murashaxiinta reer buuliburte ay dhegaysanaya oo ninkii dadka hogaaminaya la leeyahay waxaad bulshadu qabanaysa soo qor oo qofka dugmintii laga qabto lix bil kabacdi dugmintiisa lagu laaban karo oo wixii waa qabatay waa maasantee noo joog iyo waana qatashay iska bax aan dhihi karno noocaas haddii uu yahay golaha deegaanka aadaan usoo dhoweynaynaa waxaan ku faraxsanahay inaa golaha deegaanka laga dahafuray degmada buuliburte oon codka haynana wax ku kaansan karno waxna ku diidi karno waana ku faraxsanahay aad iyo aad boqolkiiba boqol
waxaan soo dhoweynaynaa golaha deegaanka waana ku faraxsanahay golaha deegaanka soo dhoweyntooda anakoo ka tirsan waddanka hiiraan insha allah waa ku faraxsanahay waana mahadsantii dowlad goboleedka hiirshabeelye wed dadaala degmooyinka lagu hirgelo golo deegaan oo dadka hadoorayana si langdaadejiya adeegyada dowladda